bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha setembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta ka ambabaxay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyagoona kusii jeeda waddanka maraykanka halkaas oo lagu wada dhowaan inuu ka dhacay shirka qaramada midoobey xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxa ay ka qaybgalayaan shirka qaramada midoobey ee dhowaan ka dhacaya halkaasi kaasoona lagu wada in lagu soo hadal qaado arrimo la xiriira dalka soomaaliya iyo sidoo kale dagaaladii ugu dambeeya ee dowladda federaalk ay kula wareegtay goobo muhiima hore ay kaga arriminayeen ururka al-shabaab wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa gegada diyuuradaha ee magaalada muqdisho waxaa kusii sugootiyay xubno ka tirsan labada gole maamul goboleedka puntlandna waxa uu eedeyn usoo jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasoo ku eedeeyey in si sharci darra ah hub looga dejinayay garoonka magaalada gaalkacyo dhanka ay maamusha maamulka puntland oo dhowaan iyadoo lagu eedeynayay inay hor istaagtay wafdi oo qeyb ka ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qeybdidoo loo diiday halkaasi inuu ka dego maamulka puntland mas-uul oo hadla ayaa waxa uu tilmaamay in xasan sheekh maxamuud oo sharci darro kula dhaqmaya maamulka puntland sidoo kalena deegaanada maamulkaasi iyagu ay ka arrimayaan balse aysan la maamulin dowladda federaalk ee soomaaliya sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay in hub laga dhoofiyey garoonka cisiley ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho la doonayay in halkaasi laga dejiyo kaas oo ay tilmaameen puntland in la doonaya in lagu burburiyo maamulkooda
oo shirkii xamar lagu ballamay in la wada hadlo kadibna puntland la yimaado oo madaxweynaha soomaaliya aqbalay oo xubnihii federaalku ay ka dhaadhiciyeen in la wada hadlo waxay puntland diidan tahay hub ka soo dega koonfurta gaalkacyo oo dhulkii puntland ah ayay diidan tahay ee puntland ma diidana inuu si shaksiyan u yimaado inuu ku beer laxuusado madaxweynaha dowladda iyo beesha carab beesha carabkii madaxweynaha federaalka oo dhulka iyaday nala maamulaya madaxweynaha soomaaliya heshiis wuxuu kula galay hubkiisa beesha carabku bixinaysay oo soomaaliya in lagu difaaco loo bixinayay oo ammaanka soomaaliya in lagu soo celiyo loogu talagalay inuu ciiselay uga raro oo balidooglo uga raro oo number konton uga raro maadaama amisom aysan aeroboorada gacanta ku hayn isagoo habeele madaxweynaha soomaaliya raba inuu ku taakulayo cabdiqaybdiid horena madaxweynaha puntland u sheegay inuu cabdiqaybdiid uu yahay gardarra garab og oo dowladda federaalka garab ka helaysa si puntland dagaal looga bilaabo oo dhulka ee gobollada dhexe dagaal looga abuuro dhowaan ayaa maamulka puntland waxay u diideen inay ka degto garoonka magaalada gaalkacyo dhanka puntland ay maamusho diyaarad siday madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qeybdiida kaasoona tilmaamay in ay sharci darro ahayd sida uu ka dhawaajiyey cabdi xasan cawaale qeybdiid madaxweynaha maamulka galmudug waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay gudbiyeen warqad ay kaga dacwoonayaan falkii ay kula kaceen maamulka puntland ee ayagu gacanta ku haya maamulka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi warqadaas waxay ahayd waxaanu ka dacwoonaynay ama ka cabanaynay xayiraad maamulka puntland uu ku soo rogay deegaamada ama garoomada reer galmudug ay leeyihiin inay laga dego wuxuu ku yaal magaalada gaalkacyo dhinaceeda koonfureed ayuu ku yaal oo toban kilomitr buu u jiraa magaalada waa garoon cusub muddo ilaa toban biloodna hadda waa furan yahay marka ayay waxay saareen baan ay leeyiin diyaaraddii halkaa ka degta ma imaanayso waxay ka mamnuuceen inay ka degto dhinaca shatiga ka qaataan yidhahda shad waa kaala noqonaynaa ku shaqaysa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer warar hoos oo laga helaya gudaha gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan inay soconayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay qayb ka yihiin ciidamo ka socda wadanka maraykanka kuwaas oo ka qayb qaadanaya howlgalka ka soconaya gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya meesha looga saaraya ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada qoryooley ee gobolkaasi ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inay jiraan ciidamo aad u fara badan oo ku sugan degmadaasi kuwaasoo haatan qorshaynayo inay weerar ku qaadaan goobaha koonfurta soomaaliya ay kaga sugan yihiin al-shabaab waxauna tilmaamay howlgalkan inuu yahay mid bilaabo doono horaanta bisha soo socota ama dabayaaqada bishaasi waxauna sheegay in ay iska kaashanayaan howlgalka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa amisom iyo sidoo u sheegay kuwa ka socda wadamo badan oo caalamka kuwaasoona intooda badan u badan wadanka maraykanka maxamed xaaji cismaan ayaa xas ayaa carabaabay in howlgalka ay ka qayb qaadan doonaan marka uu bilowdo diyaaradaha cirka kuwaas oo u tilmaamay inay ka howlgeli doonaan goobo badan oo ka mida gobolada koofureed oo ay ugu badan tahay gobolka jubbada dhexe oo haatan intiisa badan ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab maxamed cismaan ayaa sidoo kale carabaabay in howlgalka hakadka yare ku yimid oo qayb ka ahaa yaboohii dowladda federaalka ee soomaaliya ay ugu baaqday inay isku soo dhiibaan muddo afartan iyo shan cisho gudahooda dhallinyarada la qalday ee fikirka laga xaday sida uu tilmaamay kuwaasoona qayb kaga ahaa al-shabaab kana barbar dagaalamayay
marka waxaa loo hadda waxaa loo socdaa degmada baraawe qabla kulli maajan meeshaasi ola diyaar ku yihiin degmada qoryoore iyo buuramareer ay diyaar weliba sidoo degmada qoryoore ay aad u ciidamada militariga iyo kuwa amusan iyo kuwa oo cadaanka oo maraykanka hogaaminaya ay aad ugu buuxaan migar waa yimaadeen waa dhuban yihiin meesha wax wax wax kala maqan adigu howlgalka labaad weligii saddexaad waxba waxba arki doontaa diyaarada diyaarada ay ka qayb qaataan horta horta maraykan keligiisa waxaa ku celcelin waada caalamka dhan baa joogo meeshaan caalamka dhan wax wax kula maqan male horta kii hore horta qayb baad sidaas qeybweyn kukumaysan dhahan laakiin qaabkana waxaad moodaa in oo bahasha oo si xoog le loo dardargelinaya ma garatay oo weliba dagaalka wuxuu ka bilaabanayaa shabeellada hoose diisoor buurufalay iyo aqbaraabay ilaa iyo saakow bu-aale wuxuu imaanayaa jirib ilaa jamaame dhaytubaake waa arean ay ku jiraan afarta warood dhexdoodu walaa octoobar horaanteeda ama bisha had ku jiro sagaal iyo labaatankeeda iyo octoobar horaanteeda oo meelaha ashaabta waxaa shabaab yidhaad ma jiraan saacadaan kula hadlahay koob iyo toban nin baa isoo dhigta ma garta oo maanta maamulka gobolka gaar ahaan goboltooraha gobolka iyo taageeraha guutida gobol shabeellaha hoose maanta ay la joogeen waa tumooyinka qoryola ka tirsan shalay waxaa timi sagaal oo taariikhdu ahayd labaatanka joorna sagaal iyo tobanka waxaa timid shan isni iyo tobanka waxaa timid labo maanta kow iyo toban waa timid midarta waadiyada horta say u badan yihiin way faramaran yihiin marka waxaan sameynaa baxsidkan waxaa weli afiska madaxweynaha uu noo fidiyey afartan shanta maalmood intaysan aysan dhammaan baan rabnaa weli inaan ka faa'iidaysano maalin ka hor ayay ahayd markii uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir nuur sidi inuu istaagay howlgalkii hakadna uu ku yimid taasuuna uu ku aaneeyey ka faa'iidaysiga muddada afartan iyo shanta cisha ee dowladda ay u qabatay in isku soo dhiibaan dhallinyarada ka barbar dagaalamaysa al-shabaab gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta xeriga ka jira xarun cusub oo laga hirgeliyay gudaha degmada xamarjajab ee gobolka banaadir taasoona ay ku shaqayn doonaan sida oo la tilmaamay hay-adda nabad sugidda qaranka qeybteeda ka howlgalaysa degmadaasi mashruucan oo ay fuliyeen oo u fuliyey maamulka degmada xamarjajab ayaa waxa uu tilmaamay gudoomiyaha in arrintani ay tahay arrin kudayasho mudan asigoona dadka ugu baaqay inay ka qayb qaataan la shaqaynta ciidamada ammaanka oo u tilmaamay inay tahay midda keliya looga guulaysan karo kooxaha amni darrada ka wada gudaha magaalada muqdisho runtii mashruucan fulintiisa aad ula socday oo asaga meel mariyey jiirooyinkiisa la socday koontaroolaayey ilaa uu ka dhammaadana maanta noogu yeedhi inaan xaligga ka jarna guddoomiya waa mahadsan tahay marka waxaan rabaa idinkuu baaqaa mar walba fulaha horumarka waa nabadgelyada marka inaad la shaqaysaan ciidamada nabadgelyada degmada inaad la shaqaysaan nabad sugidda inaad la shaqaysaan booliiska inaad la shaqaysaan maamulkiina inaad la shaqaysaan gacmaha isqabsataan dadka habeen iyo maalin qorraxda u taagan ciidamada nabadgelyada iyo guddoomiyaha degmada oo ah guddoomiyaha amniga degmada inaad garab istaagtaan hiil iyo hoo la garab istaagtaan waxaad ka shakisaanna aad farta ugu fiiqdaana laydinka rabaa dhanka kalena gudoomiyaha degmada xamar jajab ee maamulka gobolka banaadir axmed doore ayaa ka hadlay goobta asigoona kaga mahad celiyay maamulka gobolka banaadir kasoo qaybgalka munaasabadda xiriga looga jiraya xaruntani cusub asigoona tilmaamay inay gacan buuxda ka siiyeen dib u hirgelinta xaruntaasi kusoo dhawaada degmada xamar jajab maanta waxaa inoo tahay maalin farxad weyn in xildhibaanada qaranka ee gudoomiyaha gobolka banaadir dhammaan bulshada xamar jajab ay u dabaaldegayaan maamulka gobolka banaadir guulaha uu gaarayo oo la furaayo meelihii bulshada ee loogu shaqay lahay dhammaan waa ku faraxsannahay dowladda kenyana waxay ka dhawaajisay inay qorsheynayso in qaxooti soomaali ay ku celiso qaybo ka mida deegaanada jubbooyinka oo haatan u muuqanaya xaaladooda mid kasoo wanaagsanaanaysa sidii hore xilli qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi kenyana go-aano ay kaga gaareen hay-adda u qaabilsan qaramada midooda qaxootiga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dowladda kenya shir saddex geesood oo ka dhacay magaalada nairobina lagu go-aamiyey in cid waliba oo doonaysa in dib ugu laabata dalka soomaaliya lagu celinayo halka kuwa kalena aan la qasbi doonin ay ku noolaan karayaan xeryaha qaxootiga ee wadankaasi kenya balse af ayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul ee dalkaasi kenya ayaa waxa ay tilmaantay in haatan kenya ay qorsheynayso sidii loo celin lahaa qaxooti soomaali oo ku nool xeryaha qaxootiga kuwaasoona lagu celinaya qaybo ka mid a deegaanada jubbooyinka oo haatan ay wax ka maamulaan ciidamo ka tirsan dowladda kenya oo qayb ka ah howlgalka ciidamada amisom ay ku joogaan gudaha dalka soomaaliya warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh